أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu henno inshaa allah qodob oo ay ka mid yihiin taliyihii sirdoonka kooxda riddada ee gobolka gado iyo maleeshiyaad daacad u ah oo ku biiray maamulka axmed madoobe una gacangeliyey degmada beled xaawo waa sidee aragtida shacabka magaalada muqdisho ee suurtagalnimada isbeddel amni iyo mid maamul oo soomaaliya ku dhici kara waxaan idiin soo gudbin doonnaa baaris ay sameeyeen wariyaal ajnebi ah khasaaraha duqaymo ciidamada etoobiya ay la beegsadeen maleeshiyaadka t b l f kooxaha loogu yeero burcadbadeedda oo sare u qaaday weerarrada ay ku beegsanayaan biyaha badda cas iyo badweynta hindiya xilli ay gacanta ku hayaan afar markab iyo lixdan iyo toddoba shaqaale ah qodobbada kale ee caawaan idiin heynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo sheegay inay bahdil joogtaa kala kulmaan hay-adaha iyo dowladaha shisheeye ee kooxdiisa taban taabiya ku dhowaad soddon arday oo baratay caafimaadka oo ka qalin jebisay mid ka mida goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan qodobbadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba oo aad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan waa sidee aragtida shacabka magaalada muqdisho iyo suurtagalnimada isbeddel amnihi iyo mid maamul oo soomaaliya ku dhici kara waxaan caawa warbixin idinkaga haynaa baaris ay sameeyeen wariyaal ajnebi ah haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya bashiir muxyidiin abu eyman wakhtiga kala guurka ah ay marayaan cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ayaa guud ahaan saameyntiisa laga dareemayaa magaalooyinka dalka soomaaliya gaar ahaan caasimadda uu ku yaallo saldhigga ugu weyn ee ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena ah halka laga maamulo dhammaan maamulada ashaadaladirrada ah ee dalka ka jira cakirnaanta siyaasadda kooxda riddada iyo warqadaha iskhilaafsan ee ka soo baxaya xafiisyada waxaa loogu yeero caalamka ayaa jahawareer amni iyo mid siyaasi ah dhaliyey maraakiista arrimaha amniga ka faalooda ayaa soo saaray digniino iyo daraasaad ay ugu dardaar warinayaan mustaqbalka kooxda riddada soomaaliya haddii ay dalka ka baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta oo muddo ku dhow labaatan sannadood waardiyeynayay xarumaha murtadiinta magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka hadalhaynta ugu weyn ee bulshada ayaa ah maadaama ay sii nuxuusayaan ciidamada shisheeye maamulada ku daaban maxaa xigi doona iyadoona dadku ay afka ku wada hayaan awoodda jihaadiga ah meelaha lagu shaaho maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulanto doodaha ugu badan ee yaalla waayaa soomaaliya maamuli doono tobanka sane ee soo socda nisbo ballaaran oo bulshada ah ayaa aaminsan inaysan jiri doonin xukuumad ka dambaysa xasan gurgurte halka dadka qaar ay sheegayaan inaysan filin isbeddel sidaas u weyn warbaahinta maraykanka ee lover mediya oo dhowaan booqatay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in jihaadiyiinta al-shabaab ay ka guulaysteen dhammaan jalaafooyinkii caalamiga ahaa ee loo dhigay halka howlgalka kufaarta afrikaanta ee u s om uu wajahayo xaalad halisa oon horey loo arag warbixintu waxay xustay in fashilka ku yimid duulaanka muddada badan ka socday dalka soomaaliya uu sabab u noqday in dalalka reer galbeedku ay haatan dib u gurasho bilaabaan iyadoo maraykanku uu si rasmi a u shaaciyey inuu joojinayo taakuladii uu siin jiray ciidamada a u s om sida ay ka shanqarisay lover mediya waxaa aad u soo dhowaaday wakhtigii ay soomaaliya ka bixi lahaayeen ciidamada a u s om maadaama bilaha soo socda ay meesha ka bixi doonaan tiirarkii iyo taageeradii dibadda ee labaatanka sanno loola garab taagnaa kooxda riddada soomaaliya mas-uuliyiin la safan mucaaradka xubno ka tirsan bulshada rayidka falanqeeyayaal iyo qaar ka mid ah bulshada caalamka ayay lover mediya sheegtay inay aaminsan yihiin in haba yaraatee wax iska dhimay uusan jirin saamayntii al-shabaab ee ku lahayd gudaha magaalada caasimad ah ee muqdisho waxay ku adkaysanayaan dadkan kala duwan ee aannu la kulannay in kooxdu ay si fudud u waddo ciyaar dheer oo dulqaad ku dhisan sida ay horeyba u samaysay ay tiri lover mediya iyadoo intaa ku dartay in aragtidani ay ka tarajumayso xeelad ay soo kordhiyeen jihaadiyiintu iyadoo maraykanku uu sii laba jibaaray duqeymaha uu ka wada soomaaliya haddana jihaadiyiintu waxay aaminsan yihiin ayay tiri warbixintu in si kastoo ay u socdaan weeraradaasi ay gunaanudka ku soo idlaan doonaan natiijo la'aan sida laga bartay saaxada dagaalka soomaaliya saameyn xooggan ayaa warbixintu xustay in jihaadiyiintu ay ku leeyihiin gudaha muqdisho islamarkaana ay gacanta ku hayaan dhul aad u ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyagoo ka badbaaday olole kasta oo lagula dagaalamay go'aanka washington ee ah inuu hor istaago cusboonaysiinta taageerada saadka ee qaramada midoobey ay siiso ey esom wuxuu meesha ka saarayaa tiirkii dhaqaale ee ciidamada midooda afrika xilli howlgalka guud ahaanba uu wajahayo dhaqaaleyari ayay tiri warbixintu arrintaas waxaa sii xumeynaya ayay tiri warbixintu in bulshada caalamku aysan hadda awood u lahayn inay si la mid ah sidii hore u dhexdhexaadiso dabliilfyada soomaalida gaar ahaan maqnaashaha hoggaan maraykan ah lover mediya waxay xustay in wakhti xaadirkan maraykanku uusan safiir ku lahayn muqdisho balse uu xalano joogo diblomaasi sii haya ah halka xilka wakiilka gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya oo markii ugu dambeysay uu hayay safiir maraykan ah uu hadda bannaan yahay wariyaasha reer galbeedka ee booqday muqdisho ayaa warbixinta ay faafiyeen ku soo gunaanuday in dabeeqada sannadkan labada kun lix iyo labaatanka uu imtixaan weyn sugayo maamulada riddada ee dalka ka jira haddii qaar badan oo ka mid ah ciidamadii afrikaanta ee dalka isaga baxaan
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in bahdil joogto ah ay kala kulmaan hay-adaha iyo dowladaha shisheeye ee iyaga taban taabiya xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ahna ninka labaad ee ugu awoodda badan kooxdaasi ayaa isagoo munaasabad ka hadlayey maanta sheegay in dhibaato xooggan ay ku hayaan hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa iyaga gacanta ku haya xamse ayaa sheegay in hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa deeqbixiyaasha inay yihiin sheegtay ay xilligan yihiin caqabadda ugu weyn ee maamulkooda hortaagan isagoo intaa ku daray in ay ula dhaqmaan sida in aysan ba'ahayn dowlad micno leh qolooyinkaynala jooga oo ay hay-adaha u n agencies ku jiraan iyo donarka iyo dadkaynala shaqeeya oo bartnerska la yidhaahdo dhan soomaaliyadii ay yaqiineen ee kumeelgaadhka ahayd ee aan shuruuc saxa lahayn een dowlad micnala lahayn somalia ma qaban kartaan waa sidan baad tihiin weli maydaan samaysmin weli intii baad samaysman weli waxbaa sida idinka ah waana mid meel walba inaga haystaa canshuurtu inaga haystaa wuxuu inaga haystaa caafimaadka wuxuu inaga haystaa waxbarashada wuxuu inaga haystaa nolosha oo dhan wuxuu inaga haystaa even in sharciga la raaco inaga haystaa dowladnimadii o dhan buu inaga haystaa iyo noloshii oo dhan ayuu inaga haystaa qorshaan iska dejinay weyn oo ambitious ah oo n t b la yidhaahdo oo qorshaha isbeddelka qaranka la yidhahdo qorshaha isbeddelka qaranka haddii uu jirto wax hortaagani waxa ugu weyn waa culturekaas
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka taliyihii sirdoonka ee kooxda riddada soomaaliya ee gobolka gado iyo maleeshiya daacad u ah ayaa ku biiray axmed madoobe una gacangeliyey degmada beled xaawo qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa afar markab iyo lixdan iyo toddoba shaqaale oo weli ku afduuban xeebaha soomaaliya burcadbadeed la sheegay inay soomaali yihiin ayaa saddex bilood kadib weli gacanta ku haysa afar markab iyo lixdan iyo toddoba shaqaale iyadoo aan weli la helin horumar muuqda oo laga gaaray sidii loo furdaamin lahaa lehistayaashaasi howlgalka midowda ah yurub ee atlanta ayaa sheegay in uu ka shaqaynayo sidii loo sii deyn lahaa dadka la haysto balse maadaama maraakiibtu ay ku dhow yihiin xeebaha soomaaliya arrintu waxay ku xiran tahay iskaashiga iyo tallaabada maamulka maxalliga ah the maritime executive oo ah majalad ka hadasha arrimaha dibadda ayaa sheegtay in sanadkan in burcadnimadu ay kor u kacday iyadoo laga yaabo inay qayb ka tahay qiimaha shidaalka oo sare u kacay iyo xaaladda amni ee gobolka oo sii xumaatay kadib dagaalka gacanka faris burcaddu waxay sidoo kale u muuqatay ayay tiri warbixintu inay si dhiiran uga howlgashay meel ka fog xeebaha gaar ahaan marinada maraakiibta ee gacanka cadmeed iyo agagaarka yemen dowladda masar ayaa la sheegay inay si firfircoon uga qayb qaadatay dadaalada lagu xalinayo lahaystayaasha halka bakistaanna la sheegay inay wadaxaajood la waday burcadbadeedda si kastaba waxaa jira khilaafaad iyo loolan u dhexeeya kooxaha burcadbadeedda gaar ahaan kuwa ay warbixintu sheegtay inay ku sugan yihiin puntland iyo meelo kale oo soomaaliya ah xitaa waxaa la sheegay in mar uu dagaal hubaysan dhex maray kooxaha burcadbadeedda dhexdooda wararka laga helay shaqaalaha la haysto waxay tilmaamayaan in ay jiraan xaalado nololeed oo liita iyada oo ay soo wajahday cunto yari iyo la-aanta biyo nadiif ah howner shan iyo labaatan oo ah markabka muddada ugu dheer ay burcadbadeedu haysteen ayaa kow iyo labaatankii abril laga afduubtay xeebaha waqooyi ee soomaaliya isagoo kusii jeeday caasimadda muqdisho waxaana saaran toddoba iyo toban shaqaale oo badankoodu u dhashay bakistaan waxaanu siday shidaal markabka siward waxaa isna lix iyo labaatankii abril laga afduubtay xeebaha waqooyi ee soomaaliya isagoo kusii jeeday mambaasa waxaana saaran shan iyo toban shaqaale oo badankood u dhashay suuriya waxaanu siday agabka beeraha markabka yurika waxaa la afduubtay labadii mey isagoo ku xiran meel u dhow dekadda qana ee shabwa ee dalka yemen waxaana uu kusii jeeday magaalada boosaaso waxaanu siday shidaal waxaa saarnaa toddoba iyo toban shaqaale kuwaas oo siddeed ka mid ah ay u dhasheen masar markabka asana waxaa toddoba iyo tobankii luulyo lagu afduubtay meel qiyaastii lixdan iyo shan mayl badeed koonfur galbeed ka xigta magaalada mukalla ee dalka yemen waxaanu kusii jeeday boosaaso waxaana uu siday shidaal waxaana saarnaa laba iyo labaatan shaqaale oo badankood ay u dhasheen hindiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa khasaaraha duqeymo ciidamada etoobiya la beegsadeen maleeshiyaadka t b l f jabhadda t b l f ayaa ku eedeysay ciidamada etoobiya inay isniintii shalay duqeyn loo adeegsaday diyaarado daroonis ah ay ka fuliyeen koonfurta gobolka tigrey iyadoo warar kala duwan oo soo baxayna ay sheegayaan meelaha la bartilmaamaysaday iyo khasaaraha ka dhashay duqeymaha ayaa la sheegay inay ka dhaceen deegaanka merawa ee degmada raya alamata oo ku dhow xadka gobolka axmaarada a f b oo soo xiganaysa mas-uuliyiin tigrey ah iyo ilo caafimaad ayaa sheegtay in afar xubnood oo ka tirsan askarta tigrey ay ku dhaawacmeen duqeymaha emmanuel asefa gudoomiye ku-xigeenka t b l f ayaa a f b u sheegay in dowladda etoobiya ay duqeyn daroon ah ka fulisay deegaanka merawa wuxuu sheegay in weerarku sidoo kale ku dhacay dugsi sare inkastoo a f b aysan si madax bannaan u xaqiijin sheegashadaasi t b l f ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in duqeymaha lagu bartilmaamaysaday askarta t b l f ay sababeen khasaare balse faahfaahin dheeraad ah ma aysan bixin inkastoo ilawareedyo ay tibaaxayaan in tirada khasaaruhu ay intaasi ka badan tahay ilowreedkani wuxuu sheegay in saddex xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jabhadda tigray la dilay toddoba askari oo kalena ay ku dhaawacmeen saddex duqeyn oo daroon ah oo deegaankaasi ka dhacay isniintii shalay abbaare siddeeddii iyo soddon daqiiqo subaxnimo duqeymaha lasoo sheegay ayaa kusoo beegmayaa xilli xiisaduhu ay sii kordhayaan islamarkaana horaantii bishan ay dagaallo ka qarxeen gobolka tigray halkaas oo la sheegay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa tigray ay bilihii u dambeeyey fariisimo ka samaysanayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda xuutiyiinta oo mar kale duqeymo ka fuliyey qeybo ka mid ah dalka yemen wararka ka imaanaya wadanka yemen ayaa ku waramaya in kooxda xuutiyiintu ay habeenkii xalay weerar duqeymaha ka fuliyeen dekadda almukha iyo qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada ma'rib ee bariga dalka yemen xukuumadda dalkaasi yemen waxay sheegtay in kooxda xuutiyiintu duqeymahaasi u adeegsadeen gantaalada baalistiga iyo diyaarado aan duuliyo lahayn mana aysan shaacin xukuumadda yemen khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay duqeymaha ka dhacay dekadda almukha iyo xaafadaha magaalada ma'rib cabdiwahaab hadalhayntiina caawo waa inaga inta
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka ku dhowaad soddon arday oo baratay caafimaadka ayaa ka qalin jebisay mid ka mida goobaha waxbarashada ee ku yaala wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo ka dhacday deegaanka show ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan culimo dhaqan iyo martisharaf kala duwan ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiinayay siddeed iyo labaatan arday oo ka qalin jebisay kuliyadda caafimaadka ee macadka daarulbayaan ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu horreyn waxaa munaasabadan kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh axmed dheereh oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما بعد إله سبحانه وتعالى وكناه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا لوضع آيادود بوحي شيغيان روحا هديه كتوسناضو دينته islaamka hadduu ku toosnaado wax walba inay u sakhirayaan u sakhirnaanayaan maxaa yeelay addoonku hadduu rabbi ku xidhnaado waxa weeya wuxuu u sahlayaa noloshiisa ayaa yaa sahlanaanayso ilaahay baa u fududaynaya wuxuu u fududaan oo kale wuxuunan filayn inay meeshan ugu imanayaan ayaa ugu imanaya sida carruurta hadda qalin jebinaysa oo caafimaadka ka qalin jebinaysa oo kale waxaa u fududaynaya iyagu inay isjeclaadaan inay nabad helaan وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إلهي إليه هدي توصلان لهايين روبكم ما كلا قادين أبار لما أركين الإلهي وحوله وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحا إذن كل عواد بيدي نون وحا وحكى لماها روب يرانتا أبارتا وحا صورن وحا ويانا ودنبي دنبي كو وحا كا مد خاصية مد عامة مد كعامكا وحا كمدا dad badan inay tashwiish qabaan oo sidii hal laba geel oo gol dhexdeeda bahal uu ku dilaay soomaalidu dhihi jirtay xaggee raacahee soomaali baa isdilayse ay maanta taagan tahay iyadoo labaatan iyo dhowr sano maraysa ayuu taagan yahay waxa weeyaan arrintaa iyada dadka isaga ah shaydaan ayaa xadhigga u maleegay waxa abaaruhu noogu imanaya waa midkaa isaga ah marka waxaa la rabaa wax walba waa la helayaa maalan waxaa ka mid a oo beryahan dambe nagu soo koray ninkani wuxuu yaqaanaa muxuu ahaa saynis buu yaqaanaa biolojiga maa taqaanaa miyaa taqaanaa fisiye miyaa taqaanaa kimika ayuu daldalayaa la daldalayaa waxa oo dhanna maxay yihiin markii la fasiro af soomaali lagu fasiro fisiyo horta waa xisaab waa idrib waaxid fi waaxid weeyaane wax kale uu yahay ma uu jiro ama kusuurta jajabka ha noqoto ama yayna noqonin midka labaad muxuu ahaa biologiguna waa axiye dhirta maxaa laga helaa geedaha maxaa laga helaa la isweydiin mahayo yaa ku abuuray ka ku abuuray waa kee ma geedaha is abuuray mise ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku abuuray waxaana laga rabaa ruux walba wuxuu bartay ile dhufays baa lagu wada jiraaye inuu u gudbiyo siduu wax u bartay laakiin si luuqluuqa waa inuu iska ilaaliyo maxaa yeele ilaahay baa u arka ilaahay adoo arka oo kale u caabud cibaadaduna maaha salaadoo la tukado soonoo la tukado waxa weeyaane waxaa weeyaane huquur ayaa lagu wada jiraa ninka mujaahidka ah oo qoriga haysta huquur buu ku jiraa ninka wax dhigaya huquur buu ku jiraa ilmaha wax baranaya oo berri xilka la wareegaya dhufays bay ku jiraan waxaa la rabaa gabadha ilmaha dhashay oo ilmaha tarbiyaynaysa waxay ku jirtaa muxuu ahaa dhufays ayay ku jirtaa waxaa la rabaa ninka sheekh oo kitaabka gelaya dhufaysuu ku jiraa waxaasoo dhan haddaan ilaalino oo nin weliba dhufayskiisa uu ka soo baxo waxa weeyaan oon jeclaano arrintaa iyada ilaahay waa noo gargaarayaa waana isjeclaanaynaa nabadna waan helaynaa waxaana leenahay macallimiintii ka shaqeeya allah ha barakeeyo qalbigooda diinta allah ha ku sugo annagana allah nagu sugo ilmihii bartayna ilaahay subxaana wa tacaala ummadda allaha ku anfaco sala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliima maamulaha macadka daarulbayaan ayaa sharaxaad ka bixiyey macadkiisa iyo maraaxiishii uu soo maray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat intaas kadib anigu waxaan ahay maamulaha macadka daarulbayaan macadka haddii aan ka warbixiyo macadka waxaa weeyaan muddo hal sana ayuu shaqaynayey macadka waxaa weeyaan waxaa lagu baranayay maadada la yidhaahdo sixada ama waxaa loo yaqaano caafimaadka waxaa kaloo lagu baranayay macadka daarulbayaan waxaa lagu baranayay maadada luqada la yidhaahdo luqada ingiliishka iyo luqada carabiga iyo luqada soomaaliga iyo xisaabta lagu baranayay hadda marka ardayda ee muddada sanadka kusoo waxbaranaysay cadadkooda waxaa weeyaan waa labaatan iyo sagaal labaatan iyo sideed arday weeyaan waa ardayda hadda ka qalin jibisay oo caafimaadka qaybta caafimaad ka qalin jibisay waa labaatan iyo sideed arday oo iskugu jiro rag iyo dumar iskugu jiro labaatan iyo sideedaasaa ka qalin jibisay marka waxaan leeyahay ardayda soo dadaashay sanadkaas soo waxbaranaysay jazaahumullahu khayran ayaan leenahay maanta waxaan joognaa macadka gabagabadiisa ardaydaas marka ka qalin jibisay oo maanta kasii qalin jibinayso ka takharujayso jazaahumullahu khayran aan leenahay macallinkii wax soo baran isagana waxaan leenahay jazaahu llahu khayran aan leenahay oo u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa waalidiintii ayagana dhalay ardaydaas dhalay oo muddadaas sanadka ayagana ardaydaas waxbarashada la jecleed lasoo ribaaday waktigoodii geliyey oo maxaa yeelay ardaydii wax u qaba laheyd waktigoodii waxbarasho geliyey jazaahum llahu khayran ayaan leenahay jazaahum llahu khayran waxaa kaloo u mahad celinaynaa dumartida noo soo naga soo qayb gashay oo xafladda nagala qayb qaadatay iyo dadka noo imaaday martida kor nooga imaaday mid wilaayo ka timaaday iyo mid deegaanka nooga timaadayba ha ahaato waxaan idin leenahay kusoo dhowaado jazaahum allahu khayran xafladdii ee macadka daarul bayaan waa noo gabagowda ee ka dhacaysay magaalada ee show ee muxaafadada jallaqsi iyo wilaayada hiiraan jazaahum allahu khayran ayaan leenahay ee ilaahay subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo intaa kadib jazaakum allahu khayran xafladdii gabagabadeeda ayaan maraynaa ee macadka daarulbayaan insha allahu tacaala hadda waxaan galaynaa marka ardayda imtixaana laga qaaday imtixaanka ardaydii kaalimaha gashay ayaan xoogaa maxaa yeelay ijaaso ugu talagalnay jazaahum allahu khayran waxaan yeerinayaa arday ayaan magaciisa yeerina ardayga magaciisa aan yeeriyo ha soo istaago insha allahu tacaala waxaa la xusayaa kaalin koowaad kaalin labaad iyo kaalin saddexaad qof afraad ayaa jiro kaalin afraad ayaa jirto laakiin aan natiijo iyo maxaan kuu sheegaan lagu xusaynin laakiin macallinka uu u gartay un ardaydaas un ka mid ah asagana maxaa yeele xoogaa ijaaza ayaa la siinaya asagana laakiin kaalimo waxa galay waa saddex kaalimood kow iyo laba iyo saddex weeyaan iyo hal kaalin oo gooni loo xusaya asagana insha allahu tacaala kaalinta koowaad laba arday ayaa isla gashay waa ramla cabdulqaadir yuusuf iyo yusra macalin cabdulaahi ha soo istaagan insha allah kaalinta labaad mascuud cabaas yuusuf ha soo istaaga insha allah Hussein. kaalinta saddexaad waa muuna macalin cabdulaahi axmed soo istaagta iyadana intaas waxay ahaayeen ardayda kaalimo ka gashay waxaa la isku siiyey macalin shahaadadooda iyo ijaazadooda la isku siiyey Ee, waxaa jiro arday asagana aan ugu talagalnay ijaaza aan ugu talagalnay ijaazadiisa asagana wuxuu isku qaadanaa iyo shahaadadiisa asagana ardaygaas waa saabiriin cabdiraxmaan cabdulaahi waa arday asaga maxaa yeelay un xuduurkiisa iyo joogitaankiisa iyo aan u aragnay inuu badan yahay oo maxaa yeelay arday daaribulmithaali ayaa la yidhahdaa marka ardaygaas intaasuu ku guulaysta asaga insha allah ardaydii dhammaysatay barashada caafimaadka ayaa halkaasi ku soo bandhigay bandhig qanciyey dadkii munaasabadda ka soo qayb galay بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamulka iyo martida dhammaan salaan kadib waxaa inoo xigo khudbad carabi ah oo noo soo jeedi doona cali cumar waxayna ka hadli doontaa muhiimadda cilmiga الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة إدارة معهد دار البيان أستاذنا الكرام أولياء الأمور الأفاضل وزملاء الخريجين أيها الحضور الكرام يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل المبارك لأتحدث عن أهمية العلم فهو أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان وبه ترقى الأمم وتبنى الحضارات ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وقل رب زدني علما فهذه الآية الكريمة هي الآية الوحيدة التي أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من الشيء وذلك يدل على شرف العلم وعظم مكانته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة jazaaka allahu khayr aljazaa waxaa inoo xigi doona mid ka mid ah mowduucyada ugu xiisaha badan taasoo ay muhiim u tahay in looga hadlo xafladan waxaa leenaha kusoo dhowo mikrofonka mascuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم إن الصحة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومن أعظم الوسائل للمحافظة على الصحة التوعية الصحية فهي تساعد الناس على الوقاية من الأمراض قبل وقوعها التوعية الصحية تعني نشر المعرفة الصحية التي تمكن الإنسان من حماية نفسه وأسره ومجتمعه من الأمراض ومن أهم مجالات التوعية الصحية أولا المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون لأن كثيرا من الأمراض تنتقل بسبب عدم الاهتمام بالنظافة ثانيا التغذية السليمة وذلك بتناول الغذاء المتوازن والإكثار من الخضروات والفواكه وتقليل السكريات والدهون ثالثا ممارسة الرياضة بانتظام فهي تحافظ على صحة القلب والجسم والعقل رابعا أخذ اللقاحات في أوقاتها فهي تحمي الأطفال والكبار من كثير من الأمراض الخطيرة maamulka sharafta leh daarulbayaan macallimiinta qiimaha badan waalidiinta martida sharafta leh iyo ardayda qalinjibinaysa maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah qof kasta oo bulshada ku nool waana gargaarka degdega ee fast aid gargaarka degdega waa daryeelka ugu horeeya ee la siiyo qof dhaawacmay ama si lama filaana u xanuunsaday kahor inta aana la gaarsiin xarun caafimaad waxaa jirta saddex ujeedo oo waaweyn oo farasteed leeyahay badbaadinta nolosha nolosha ka hor inay xaaladda sii darto dargalgelinta bukashada bukaanka sida ardayda ka ah waa in mar walba xasuusnaanaa in badbaadada goobtu tahay tallaabada uga horeysa ka hor inta aan qof la caawin waa in la hubiyaa in aanagu khatar ku jirin marka xigtana waa in la qiimeeyaa bukaanka iyadoo la raacayo habka a b c hubi inuu mareenka hawada furan yahay hubi inuu neefsanayo hubi wareega dhiig iyo garaaca wadnaha anigoo magacay ka bilaabaya ikhlaas maxamed waxaan halkan ka soo jeedi doonaa ka warqabida hooyada uurka leh kahor iyo kadib dhalmada maamulka macalimiinta waalidiinta martisharafka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha mowduucan maanta ka hadlaya waa daryeelka hooyada uurka leh kahor iyo kadib dhalmada waana arrin lafdhabar waa caafimaadka qoyska iyo bulshada uurku waa marxalad dabiici ah laakiin wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si loo ilaaliyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha inta lagu jiro uurka hooyada waa inay si joogto ah u tagtaa xarumaha caafimaadka sida m c edka si loo hubiyo koritaanka ilmaha cadaadiska dhiigga heerka dhiig yaraanta iyo xaaladda guud ee uurka waxaa kale oo muhiim ah inay qaadato cunto nafaqo leh inay isticmaasho eran iyo foodhika si uu dhakhtarku qoro inay hesho la socosho gaar ah inay ka fogaato daawooyinka aan dhakhtar qorin waxaa jira calaamad halis ah oo la iska indhitirkan sida dhiigbaxa madax xanuun daran barar badan dhaqdhaqaaq ilmaha oo yaraada qandha ama xanuun daran daryeelka inta lagu jiro dhalmada marka hooyada bilaawdo foosha waa in lagu daryeelaa xarun caafimaad oo diyaarsan in la hubiyaa foosha iyo garaaca wadnaha ilmaha in la yareeyo xanuunka oo la siiyaa taageero maskaxeed iyo mid jireed in laga hortagaa dhiigbax dhalmada kadib marxaladani waxay u baahan tahay xirfad degnaan iyo la socosho joogto ah dhalmadii kadib daryeelka halkaas kuma dhammaanayo hooyadu waxay u baahan tahay nasasho ku filan nafaqo wanaagsan nadaafad la socodka dhiigbaxa iyo caabuqa taageero nafsi iyo mid bulsho dhalaanku wuxuu u baahan yahay naasnuujin degdeg ah tallaalo waqtigooda ah ilaalin nadaafadeed ka joogitaan caafimaad daryeelka hooyadu waa daryeelka ummadda hooyo caafimaad qabta waxay dhistaa jiil caafimaad qaba waxaa laga maarmaan ah inaan dhammaantayna kor u qaadno wacigii ku saabsanaa baaritaana ka hor iyo kadib nafaqada faa'iidoorka iyo helitaan gargaar caafimaad waqtigiisa anigoo ah arday ka qalinjibay macadka daarul bayaan waxaa maanta sharaf weyn u arkaa inaan halkaa ka soo jeediyay khidbad ku saabsan wacyigelinta caafimaadka bulshada caafimaadka bulshada ma dhisma oo keliya marka isbitaallo la dhiso balse wuxuu ku dhismaa marka bulshada la baro sida caafimaadkooda u ilaalin lahaayeen wacyigelinta caafimaadka waa habka ugu xogan looga hortaga waxaan fursad u helnaa inaan bulshada gaarsiimo fariimo badbaadin karta noloshooda waxaa la yiri ka hortagu ka wanaagsan yahay daaweynta magacaygu waa ramla cabdulqaadir waxaan ahay ardayd ka qalinjibinaysa maxadka daarul bayaan waxaan doonaynaa inaan halkan ka soo jeedino maase aan ugu talagalnay macadkeenii daarulbayaan daarulbayaan waa hoy aqooneed dadkii galay baa iftiin helay dariiqii guusha waa uu noo furmay farxad weyn baan helnay maanta faa'iido weyn baan gaarnay fakir badan baan marnayo
magacaygu waa xabse macalin cismaan kadoomiyaha xafladda maamulka macadka daarul bayaan macalimiinta qiimaha badan iyo waalidiinta sharafta leh marti sharafta iyo saaxiibaday qalinjabinaysa maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc saameyn weyn ku leh caafimaadka adduunka oo dhan waana cudurrada faafa cudurrada faafa waa cuduro uu keeno jeermiska sida bakteriyada fayrasyada fankaska kuwaas oo qofka ugu gudbin karo qof kale ama ugu imaan karo xunto biyo habo dhiig waxaa ka mid ah cudurada faafa qaaxada jadeecada daacuunka duumada cagaarshowga sababaha ugu weyn ee cuduradani u faafo waxaa ka mid ah nadaafad daro biyo wasakhaysan iyo aqoon la-aan caafimaad anigoo magacayga ku bilaabaya caaisha cabdulaahi waxaan halkan ka soo jeedinayaa mowduuc ku saabsan wacyigelinta cudurada faafa iyo sida looga hortago waxaa la yidhaahdaa bulsho wax og ayaa ka badbaado badan aan bulsho daawo badan hadalkaas wuxuu muujinayaa muhiimadda wacyigelinta caafimaadka cudurada faafa ma istaagaan haddii aan dadka la barin sida ay iskaga ilaalin lahaayeen qof kasta wuxuu ka qayb qaadan karaa ka hortaga cudurada asigoo gacmaha ku dhaqayo saabuun ama biyo nadiif ah daboola afka marka aad qufaysaan ama aad hindhisaysaan ka fogaada isticmaalka daawooyinka aan saxda ahayn aan ilaalin nadaafada guriga iyo deegaanka annagoo ah kalkaaliyaal caafimaad waxaan noqon doonaa codka bulshada u sheegaya xaqiiqooyinka caafimaadka kana hortaga wararka aan saxda ahayn aan wada dhisno
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarak bismillaahi araxmaani araxiim maamulka xafladeena isku soo duburiday macalimiintii intaas wakhtiga nagu soo bixiyey waalidiinta qiimaha iyo qaadaha badan iyo marti sharafta ardayda qalin jibinaysa waxaan maanta ka hadlayaa mowduuc si toos ah u saameynaya nolosha dadka waana badbaadada daawooyinka iyo khataraha isticmaalka khaldan daawadu waa nimco weyn marka si sax ah loo isticmaalo laakiin waxay noqon kartaa khatar haddii si khaldan loo isticmaalo ugu dambeyntii waxaa halkan hambalyo ugu dirayaa bogaadin ardayda aan maanta wada qaljaminayno hambalyo hambalyo allaha naga wada dhigo kuwa ku anfacan naftooda iyo qoyskooda iyo bulshada islaamka dhammaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka show ayaa u mahadceliyey maamulka iyo macalimiinta macadka daarulbayaan ee horumarka muuqda ku tallaabsaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معهد دار البيان معهدكان waxaa lagu baranayay waa cilmiga loo yaqaano cilmi dibi ama caafimaad waxaan leenahay ardaydaas waktigoodii qaaliga ahay bixisay macno la-aanta meelaha dadka ufu fadhiya aan ka mid noqonin fadhi kudirirada ka tegay waktigooda ka faa'iidaystay muddadii halkaa sana ahaayey dadaalkoodii waa kan muuqanayo oo miro dhalay maanta iiga farxad ayay u tahay ardaydii kale oo iiga lamid ahaayey oo macno la-aantii iyo maalayacnii waktigooda ku dhammaystine maanta ciil dartiis farta ayay qaniinayaan waalidiintoodii iiga ilmaha dhashine maanta iigana farxad bayay u tahay waxaan leeyahay marka dadaalkaad bixiseen mirihiisa waad aragteen waxaa ladinka rabaa dadaalkiina inaad laba jibaartaan aada mataqaanaa badisaan waxaad barateen waa caafimaad waa cilmi adduunyo waxaa laydinkaga rabaa insha allahu tacaala inuu dadaalkaas iyo waxa aad barateen aad mataqaanaa dadka muslimiinta ah aad ugu gargaartaan aada ugu gargaartaan mar kasta iyo meel kasta aad ugu gargaartaan laydinka rabaa insha allahu tacaala intaasna aad ku kaaftoominoo aadna ku dartaan cilmiga adduunyada iyo aakhiradiinna intaba anfacahaya waa kitaabka allah iyo sunnada rasuulka iidana waxaa laydinka rabaa juhdiga intaad ku bixisaan in ka badan iidan inaad ku bixisaan waalidiinta ilmahooda u dooray inay mataqaanaa meeshaas ay maraan waxbarashadaas u garab istaagay waktigoodii u diyaar garoobay iigana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim horta ma ahiyeen qof fasaxada iyo ceenkaas ku fiiceen waa laakiin waalidhana ay raacday ilaahaygii horta na waafajiyey maanta ina macadkan qalajibinaya aan isugu nimaado ayaam hadda iskale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin midda kale annaga deegaan hadnanahay waalid ahaan arrintan waan ku faraxsanahay aad iyo aad aanu magaca waalidiinta ee magaaladan ku hadlayo reer show waxaan leeyahay dhammaan waa mahadcelinaa gaar ahaan walaayada iyo ciddii shaqada ku laheeday dhammaantood waa mahadcelinayaa waanu ku faraxsanahay waxaan meeshaan aad iyo aad indhahayga ay iftiin wanaaggan uu qabanayaa arday yar yar ah oo ka aflixaysa waxbarasho caafimaad iyo gabdha sidoo kale dhammaantiin waxaan leeyahay kor allah idinka dhigo ilaahay ha idin barbaariyo kuwii diintooda iyo dadkooda anfaca allah idinka dhigo ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel isagoo la dardaarmay ardaydii shahaadada caafimaadka ah qaadatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين معز من أضاعه ومذل من عساه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله عز وجل أن أم هدلنا إنان معين كيسا يا خير كيسا نسوى في جي مانتا إنان كسو قيب قلنا حفلدان ما أركت نوعي ee iyadoo kaleentood ay qaliil tahay ama ay yar tahay inaan ka qayb galno ama wala dhihi karaba wilaaya islaamiga hiiraan waa midii koowaad bacd alxamdulillahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa machadka albayaan maamulkiisa iyo macallimiintiisa ee dadaalka iyo juhdiga bixisay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo ayaan leenahay sidoo kale ardaydii muddada iyada ah dhabar adeegtay waxbarashada maaragtay sida hufan u qaadanaysa iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ay barteen allah u barakeeyo sidoo kale waalidiintii dhashay ubadka ayaga ah ee aan arkayno ee dadaalka ku bixiyey maanta meesha ay joogaan iyo makaanka ay joogaan soo gaarsiiyey ayagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo haddii aysan waalidiinta hore dadaal ugu bixiseen hal sane bisa cilmiga aad arkaysan kuma qaadateen laakiin ayagoo diyaarsan ayay ilaahay tabaaraka wa taala machadka u sahlay ayuu soo saaray intaa kadib waxaan halkan farxadda kala qaybsanaynaa ardayda ka qalijibinaysa machadka daarulbayaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan waa ku faraxsannahay waan idinku hambalyaynaynaa cilmiga maanta aad qaadateen ee aad maaragtay ilaahay tabaaraka wa taala idin ximbaariyey ee macallimiintiisa macallimiintiina idinku shubeen xaqiiqatan machadka waktiga oo maaragtay waxbarashadiisa ama daraasadiisa ay socotay iyo waxyaabaha ka soo baxayna waa kaafi iyo kala dheeri waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa taala ha idin barakeeyo waxa aad barateen maanta ee salka nolosha biniaadamka waxa ay waayaa la dhihi karaa sababtoo haddii caafimaad la waayo nolol ma jirto haddii caafimaad la waayo horumar ma jiro haddii caafimaad la waayo maogtahay wax walba way qarimayaan marka caafimaadka waa kaalinta la dhihi karo ee ugu muhiimsan nolosha biniaadamka muhiimadda marka ee caafimaadka aad barateen ma ahan marka inaad guryihiin iskala joogtaan dadka aad wax u barateen ee maaragtay ilaahay tabaaraka wataala idinka dhaliyey ee muslimiinta ah ama deegaanada aad joogtaan ee degmada sh- ee maaragtay show iyo hareeraheeda waxaa laydinka rabaa inaad gaarsiisaan wixii aad barateen maca daalika daawooyinka way kala baxaan kala nooc waayo qaar waa antibacteria ama waa antibiotics qaar waa vitaminis d iyo c iyo wixii la dhihi jiray qaar waa antibain oo xanuun baabiya oo asina kala duduwan oo mararka qaar ilaa iyo noocyo fara badan gaaro Ee, qaar waa barardimiyo oo qof kolba la dareemi karo qaar waa fayras dilo marka qaar waa qalajiyo iyo in badan oo kale intaas waxay ka samaysan yihiin kiimika marka haddii sida wanaagsan loo isticmaalo ee maaragtay loo soo qorsheeyey waxay keenaysaa caafimaad sida idinkaba aad sheegayseen ardayda qaar ka mid ah haddii si qaldan loo isticmaalana ee dadka curyaan ka dhigi kartaa ee kiimikada la bartay iyo daawada la bartay insha allahu tacaala inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu baqdaan dadkiina aad siisaan dardaarankayga wuxuu yahay awalan inaad alla tabaaraka wa tacaala ka baqdaan oo aad ikhlaas camalkiina ka dhigtaan qodobkayga labaad wuxuu yahay waxa maanta aad barateen waa bidaaya sida aan maqli waa fast aid waa gargaarka degdega ah gargaarka degdega ah marka waa bidaaye iyo bilaaw ayay joogtaa wax badan ayaa dhiman marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala furihii ayaad hesheen oo aan ilka lahayn ilkihii qayb iyo bilaaw ayuu leeyahay marka ilkihii ha loo sameeyo waxbarashada hore ha loo ha loo sii wado insha allahu tacaala kororsado marka insha allahu tacaala ka maktabka tarbiya tacliim iyo ha noqoto machadka laftiisaba in waxbarashada maanta meesha ay joogto meel ka sare ay keeneen insha allahu tacaala waan ka codsan lahayn ilahay idinkiis waxaan idin dardaarmaynaa jazakum allahu khayran bini'aadan ayaa la dabiibaya oo la daaweynaya waxaa laydinka rabaa naxariis waxaa laydinka rabaa turid waxaa laydinka rabaa rifqin oo aad waxbarashadu alla tabaaraka wa tacaala idiin siiyey aysan keenin cinaad iyo kibir iyo isla weyni inay keenin ee aad noqotaan qofka bukaanka ah ma ogtahay waa muhiimad ayuu leeyahay jazakum allahu khayr inaad muhiimadda siirsaan insha allahu tacaala waa idinkula dardaarmaya waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ardaydaa soo qalin jibisay ee sideed iyo labaatanka ah ee dafcaddii koowaad ah ee diblooma qaadatay alla tabaaraka wa tacaala ha u barakeeyo aqoontoodana mid heer gaartay allah kar insha allahu tacaala in al intii dadaal ku bixisay ee noloshaa la xiray ama hoolka qabanqaabadiisa ka qayb qaadatay in allah tabaaraka wa tacaala muraadkooda ha sahlo ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaad hana siiyo cadowgana allah tabaaraka wa tacaala hanaga jibiyo islaamkana kor allah nooga dhigo haadaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen arbaco ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى